qaybo ka mid ah is-aragga koowaad ee cayaaraha tartanka kubadda cagta ee koobka qaramada afrika ayaa xalay ka dhacay garoomo ku yaala magaalooyinka kaahira iyo suwaysa xulalka qaranka ee dalalka ivory coast iyo south africa oo ku wada cayaaray garoonka assalaama ee magaalada kaahira ayaa wada cayaaray cayaar adag taasoo ay ku dhammaatay hal iyo eber oo ay guusha ku raacday xulka qaranka ee dalka ivory coast xulka qaranka ee dalka maali ayaa gaaray guul aad u weyn kadib markii uu afar iyo hal uu kaga adkaaday xulka dalka muritaaniya oo ku cusub cayaaraha qaramada afrika sidoo kale xulalka dalalka tunuisiya iyo angola oo caan ka ah koobka qaramada afrika ayaa barbardhac galay kadib markii cayaar adag ay ku wada cayaareen garoonka suways stadium ee gobolka suways taasoo si weyn ay u daawanayeen bahda isboortiga ee qaaradda afrika haddaba cabdikariim mire dhoore oo loo yaqaano shabaasha oo ka faalooda arrimaha isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ayaa faahfaahin ka bixinaya cayaaraha koobka qaramada afrika ee xalay ka dhacay dalkani masar ifry cost iyo south africa gruubka waxay ku jiraan d waana gruubkaas gruubka dhimashada laisku raaco waayo gruubka dhimashada inuu yahay ama group of das waxaana kula wada jiro gruubkaas morocco iyo namibia evercost south africa yaa dheelaya maanta evercost ayaa hal ku badisay south africa waxba ma lahan oo hal ebera looga badiyay south africa ciyaar kulul waa dareemi kartaa ciyaar kulul aheed oo hal eber ay ku dhamaatay ciyaartaas south africa looga badiyay hal eberka waxaa la dhaliyay lixdan iyo afar daqiiqadii lixdan iyo afaraad ayaa la dhaliyay codiga nin la dhahay ayaa dhaliyay waa dareemi kartaa marka ciyaartaas waxay ciyaar aad u adag oo xamaasadna lahayd waana laga dareemaya garoonka taageerayaal badana imaadeen ciyaaraha kale way ka dugnaayeen south africa horta waa wa way fiican tahay koox adag waaye oo waddan adag waaye laakiin inta badan waxa waaye iyada ma ku guuleysato wadamada africa oo waa looga fiican yahay kuguuleysiga koobka africa evercost waa xul ama cod foxy loo yaqaano waa waddan caan ah oo marar badan ayuu ku guulaystay ciyaartooy badan aya oo caan ah ayay leeyihiin sida yaxya tuure kowla tuure way badan yihiin dad badanaa kasoo baxeen oo mancity u dheeri jiren arsenal tunisia angola ciyaartaas ayadana ciyaar waxay ahayd aad u xamaasad badan oo aad u adkeed waxay ku dhamaatay hal iyo hal ayay ku dhamaatay ciyaartaas tunisia waxay ku horumartay goolka oo waxay dhalisay soddon iyo afar daqiiqo penalty ayay ahayd toddobaatan iyo saddex markay mareysay daqiiqada saddex iyo toddobaatanaad ayaa la bareejeeyey oo gool berberdhac ayay keensadeen kooxda angola ay u baxayeen dijelma nin lahay anaa u dhaliyey oo u dheelo kooxda waddanka angola marka hal iyo hal waaye aad ayayna u adag tahay gruubkaas oo hal iyo hal ayay ku dhamaatay waxaa laga warsugan waxaa waaye ciyaaraha kale soo socdo maxaa yeele ciyaartan waxay ahayd gruubkooda waxay ahayd ciyaaraha ugu horreeyay ee dheelaan waxaa u dhimaan laba ciyaar kaleeto labadaas ciyaar ayaa lagu go-aamin doonaa inay usoo baxayaan iyo in kaleeto ciyaar kale oo ayadana aad u adkeed ayaa maanta dhacday ciyaartaas waa mali iyo mauritania mauritania inta badan laguma yaqaano inay imaato koobka africa cup of nation afar iyo hal ayaa looga badiyey oo mabaleeyihin hal ayay keensanaysaa laakiin way keensatay hal gool ayay keensatay mali kubadda cagta waxay ku yihiin dad aad u wanaagsan waaye afar iyo hal ayay ku badiyeen oo soddon iyo toddoba daqiiq ciyaarta markii maris diyaab ayaa u dhaliyey penalty ayay heleen oo rigoore ayaa heleen mariga ayaa dhaliyey taroore ayaa ku xigiyey konton iyo shan daqiiqa markay mareysay taroore ayaa markale haddana talabeeyey toddobaatan iyo afar markay mareysay ayaga mauritania halka gool ay heleen waxay ahayd penalty ama rigoore ayay ahayd waxayna dhaliyeen toddobaatan iyo laba daqiiqo marka waxa la saadaalinayo waxaa waaye mauritania waddan oo aad u daciif waa xagga banooni marka laga hadlayo waxayna u badan tahay in gruubkaas ka hari doonaan saadaasha sida dadka banonika falanqayse leeyihiin waxa waaye gruubkan waa iyada ayaa ugu liito marka waa gruub e waa tunisia angola mali iyo mauritania maanta ayaa la filayaa inay dhacaan qaybo ka mid ah cayaaraha ugu adag oo ay wada ciyaarayaan xulalka cameron iyo geni iyo weliba gaana iyo beniin kuwaasoo isku fara saaraya garoonka ismaaciiliya stadium oo ku yaala gobolka ismaaciiliya oo dhaca dhinaca waqooyi bari ee dalkani masar cayaaraha tartanka koobka qaramada afrika ee sannada labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa ah mid aad u xiiso badan waxaana ka qaybgelaya afar iyo labaatan dal halka markii hore ay ahayd lix iyo toban dal waxaana ka mid ah dalal aan weligood ka qaybgelin koobka qaramada afrika xuseen saxnuuni v o a qahira